بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه weli waxaan ku jiraa shubahaadka iyo waxyaalaha ay munaafiqiinta iyo yahuudda iyo ay keenayeen oo mar nabiga ay ku ceebeynayeen wiilkiisii uu tabaniyey ee zayd ibnu xaarise la dhihi jiray gabadhuu furay oo khadiijo ah inuu guurisaday taa meeshaasaa lagu tirtiray wax dambe oo markaas hadalkaa odhan kara male haddana waxay yahuuddii nabiga ku ceebeeyeen in uu dumar badan uu leeyahay waxaa loo sheegay dadkii ka horreeyey sunnadoodii inay sidaa ahayd oo bal ay ka badnaayeenoo ambiyadoodii oo nebiyullaahi sulaymaan iyo nebiyullaahi daawuud iyo boqol naagood iyo saddex boqoloo haweena inay lahaayeen riyada ayna ku jirin marka nebi maxamed sagaal keliyuuba hayaaye maxaa marka yaalla aladiina kuwa weeye haweenkaa lahaa eenu kaaga sheekaynayno yuballiquuna dadka gaarhsiinayay risaalaatillaahi ilaahay risaalaadkiisay gaarsiinayeen kuwa aan kaaga warramay ee inaad ku dayato lagaa rabo risaalaadki ilaahay yaa dadkii loo diray bay gaarsiinayeen wayakhshawnahu alle keligiibay ka baqayaan walaa yakhshawna kamana baqaan axadan qof kale ila allaaha ilaahay ma ogiye armay ku ceebeeyaan iyo waxaa weeye yakhaafuuna allaaha waxdahu walaa yakhaafuuna axadan siwaahu hadday sidaa tahay adiguna ku dayo wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan xasiiban mid wax xisaabana ilaahay baa ku sugan marka alla subxaana wa tacaala saas ayuu yidhi waxaa weeye wa kafaa billaahi xasiiban haddaa marka si cad ayaa loo sheegayaa wixii ay wadwadeen inuusan waxba ka jirin oo alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa weeye nebi maxamed wax wiila oo uu zayd u yahay ma jiro alle wuxuu yihi maa kaana ma ahaanin muxammadu nebi maxamed abaa axadin abaa axadin maa kaana muxammadun nebi moxamed ma ahaanin abaa axadin qof uu aabbo u yahay ma joogo wiilalkii uu dhalayna waxaa weeye ilaahay baa oofsaday xikmada uu ka lahaana waxaa weeye nabi dhintay inay dhashiisii oo raga joogaan in lagu fidnooba hadda gabdhuhuu dhalay wixii ay dhaleen baa firaq dhan ilaa maanta ku halaagsameeye hadduu wiilal uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen ay joogi lahaayeen kuwaa caabudi lahaa marka ilaahay xigmadiisa waxay keentay wiilashii uu dhalay oo dhan inay isagu ka horeeyaan marka waxaa le maa kaana muxammadun muxamed ma ahaanin abaa axadin mid idinka idinka mid a waxay aabba uma ah oo min rijaalikum raggiinna ah fiiri gabdho way jiraan maxaa ilaa afar gabdhoodii waa kay jirayen walaakin rasuula allaahi waa rasuulkii ilaahay wa khaatama annebiyiina nabiyaalka kuwii lagu khatimay weeye ama wa khaatama annebiyiina nabiyaalka quruxdoodii weeyaan kii ugu waxaa weeyaan lagu bilayey waaye waa rusushuu bilaa wa khaatama annebiyiina wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday bikulli shay-in shay la arkaba caliiman kii u cilmi leh buu ahaaday alle subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kahiiraa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow udkuru llaha ilaahay xusa dikran xus xusa kahiiran oo badan ilaahay saasuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kahiiran biاltahliili waاltaxmiidi waاltamjiidi waاltaqdiisi ilaahay waxaa weeye ku towxiidsada laa ilaaha ila allaahu dhaha waاltaxmiidi alxamdu lilaahi dhaha waاltamjiidi ilaahay majida waاltaqdiisi ilaahay taqdiisiyaoo dikran kahiiran habeen iyo dharaar safar iyo muxuu ahay nagaadi wasabbixuuhu alla ku tasbiixsada waxaa weeye bukratan gelinka hore iyo wa asiilan gelinka dambaba waxaa weeye ilaahay ku tasbiixsada maxaa le waa awqaadda ugu fadli badan weeye marka ay adduunku isbedelayo oo malaa'igtu ay soo degto oo ay dadka waardiyaha isbedelaan weeyaa huwa alle maxaad u xusaysaan ilaahay isagaba wuu ina xusaa huwa alle huwa aladii kii weeye huwa alle alladii kii weeye yusallii waxaa weeyaan idin naxariisanayo calaykum korkiina jala wacalaa wuu idiin naxariistaa huwa aladii yusallii calaykum wa malaa'ikatuhu malaa'igtiisana way idiin ducaysaa dembi dhaaf bay idiin weydiisaa ilaahay naxariisna way idinka weydiisaa waxaa huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu ilaahay muxuu idinku naxariisanayaa malaa'igtu maxay idinku ducaynaysaa liyukhrijakum ilaahay inuu idinka bixiyo min adulumaati dulumaadka inuu idinka bixiyo mugdiyaasha ila annuuri waxaa weeyaan min adulumaati inuu dulumaadka ilaahay idinka saaro ila annuuri nuurkana uu u saaro wa kaana wuxuu ahaaday ilaahay bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman kii u naxariisto oo u naxariis badan buu ahaaday wax yar oo acmaashooda ah yuu ka aqbalayaa wax badan oo dembi ana wuu ka cafinayaa maxaa yeele waa ikhlaaskooda iimaanka taxiyatuhum yowma yalqownahu salaam waxaa weeye jannada iyo khayrka uu muxuu ahaay uu dadkaas siiyey baa nooloo sheegayaa taxiyatuhum nabdaadintooda ay isbariidinayaan yowma maalinta yalqownahu alla ay la kulmanayaan salaamun salaam weeye taxiyata maalinta salaam iyo ikraam yaa fi ljannati allaha melikal callaan baa salaamaya sida qur'aanka uu yidhi salaamun qowlan min rabbi raxiim ayaa salaamaya waa cadda ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum iyaga ajran ajri buu u diyaariyey ajrigaasoo kariiman oo weyn yaa ayuha annabiyu innaa arsalnaaka nabiga markii ilaahay la sheegay inaan xusno nabiga ilaahaygaana baray ee nagu xidhay ee na tusay iyo qiimaha iyo wuxuu agteenna ka leeyahay yaa liinoo sheegayaa iyo isagana risaaladiisa yaa ayuha annabiyu innaa anray shaahidan adigoo ku markhaati kacayo ummaddaada iyo ummadihii kale oo adiga kaa horreeyey inay dadkii risaalada gaarsiiyeen in kale wa mubashiran adigoo bishaaraynayo oo in alla intii mu'miniina ku soo raacdo jannaati naciim waxyaabaha laisku necmeeyo beerahoodaad ugu bishaarayn wa nadiiran adigoo dirayo gaalada cadaab oo jaxiimaad uga digaysaa wa daaciyan adigoo dadka ugu yeedhayo ilallaahi alleh biidnihi biidniillaahi ilaahay idinkiisa wa daaciyan adigoo u yeedhaya khalqigii ilaahay towxiidkiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa oo waxaa weeyaan wasiraajan waxaa tahay wasiraajan waxaa tahay faynuus muniiran oo ifayo ka siraajil wahaaj oo dadka hanuuninayo oo mugdiyaasha iyo ku hanuuninaya jidka oo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala shir u bishaaree almu'miniina mu'miniinta bianna lahum inuu u sugnaaday ugu bishaaree bianna lahum min allaahi ilaahay xaggiisa fadlan fadli inuu ugu sugnaaday fadligaasoo kabiiran oo weyn walaa tutic mar labaad baa lagu soo celiyey walaa tutic ha adeecin alkaafiriina gaalada ha adeecin baa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam walaa tutic alkaafiriina gaalada ha adeecinoo ha u dabcinoo waxa ay kaa doonayaan oo mulaayana layidhaaha inaad amarka diinka aad u dabciso oo dhexda la isugu yimaado oo ilaahyaadka nagacayda ka dhaaf iyo waxaa oo wadac iska dhaaf adaahum dhibkooda waxba ha u aabya yeelin wa tawakkal cala allaahi ilaahay waxaa weye tala saaro wa kafaa billaahi ilaahay baa kugu filan la tala saarto isagaa kugu filan adduun iyo aakharaba maxaa yeelay ilaahay qofkii tala saarto kafaahu wuu kaafinayaa wixii uu ka murgay oo min amri dunyaa waddiin ah nabigeenna calayhi salaatu wassalaam walamaa kaana alxadiidu can nisaa'i nabiy wa qisati zaynab wa tatliiqi nabiy jaa'a alxadiidu can nisaa'i almu'minaati haddana waxaa mar labaad laga hadlayaa haddii nabigii laga soo sheekeeyiyo dumarkiisii dadkii mu'miniinta ahaa iyo dumarkoodii yaa laga sheekaynayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebigiisa rumeeyow idaa nakaxtum haddaad guursataan almu'minaati gabdhaha mu'minaadka haddaad guursataan waxaa weeye humma markaa ka bacdi tallaqtumuuhunna aad furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkoon taabanin gabadhii baa lagugu nikaaxiyey wax idinkala dhex marayba idinkooban is arag oodan u galmoonin unbaad haddana iska furtay humma tallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna maxaa la yeelayaa waxaa weeye humma tallaqtumuuhunna xugunka ugu horreeya waxaa famaa lakum idiinkuma sugnaanin calayhinna gabdhahaasi min ciddatin ciddo wax la yidhahdo oo tactaduunaha ay tirsanayaan oo ciddada la sheegay waxaa weye qofkan inuu caloosha riximka inuu ilmo ku jiray in kale in la hubsado yaa saddex goor inay xaysho ayaa loo yaa loo sugi jiro oo loo kaalay hadda haddii aan looba galmooninba xaggay uur ka keeni marka riximkii iyo kulli wixii oo dhan faaruq weeyaan marka ilaahay saasuu yidhiho famaa lakum calayhina min ciddatin wuxuu yidhi bidikri maca ana alkitaabiyaat yadkhulna fi lxukmi way soo gelayaan maxaa yeelay muslimka inuu kolka horeba uu doorto gabarh mu'minada oo cafiifada yaa loo qaatay famaa lakum calayhina min ciddatin ciddo ma jirto oo tactaduunahaa aad tirsanaysaan marka waxaa ciddo oo ay oofsanayso ma jirto maxaa yeelay lama idan baashirin uma idan galmoonin marka ilmaha la kala ilaalinayay waxaa ciddaha loo tirsaya laleeyahay qofkii hore oo soo furay haddii ay wada maamulan jireen oo u galmooday oon la kala ogeyn inuu ilmo leeyahay haddana mid kale iyadan ciddo tirsan hadduu iska guursado oo meeshii u ku soo baxo ilmahan yaale kii hore kii dambe lama garanayo famaticuuhunna raaxa siiya famaticuuhunna faljawaabu calaykum ikraamuhunna waa inaad karaamaysaan bidafci almutcati mutco wax lagu raaxaysto bimaa tati oo min maalin xoolo ah wa kiswatin oo marshi ah oo tadyiiban likhaatirihina qalbigooda ayaa la wanaajinayaa iyo wa takhfiifan waxaa laga fududaynayaa lishiddati waqci adalaaqi calayhinna dalaaqa hadda iyagoon maxaa lagu arkay yaa ugu yaraan la odhanaya maxaa jira oo qofkan maxaa ku dhacayo saasaa la odhanayaa calayhinna korkooda wasarrixuuhunna foofiya oo sii daaya saraaxan sii dan jamiilan oo quruxsan waxaa weeye sii daaya oo jidkooda waxay si macruufa idinkoon dhibin oon waxba dhib u geysanin iska sii daaya waa kelima tayiba duuna adaa walaa waxaa weeye oo xuquuqdeeda ha ku ciyaarina iska sii daaya waxaa weye maa yatacallaqu biaswaaji zawjaati nebiyi haddana nabigii inuu axkaam oo axkaam khaasa ayaa halka noo sheegayaa markii intaa naloo sheegay marka gabdhaha la furay in waxoogaa raaxa la siiyo wuxuu dooniba ha ahaado lacag ha ahaado dhar ha ahaado wax kale ha ahaadee waa shay waajib inugu ah yaa ayuha nebiyu haddana nabigeenna gabdho gooni uu la yahay yuu ilaahay inoo sheegayaa yaa ayuha nebiyu nabiyow waxaa innaa annagu axlalnaa waxaan kuu bannaynay laka adiga aswaajaka dumarkaagii allaatii dumarkaasoo aatayta aad siisay ujuurahunna meherkoodii aad siisay waannu kuu bannaynay oo waa waasic waasic baan kaaga dhigannay si waxaaba laguugu fudeeyo dacwada saa dadka u gaadhsiin lahayd nabiga waxaa loogu oggolaaday haweenka badan waxaa weeye xidhiirka iyo calaaqaadka uu la leeyahay qabaa'ilka iyo dacwada haweenkan badan inay ka xambaaraan oo dadka ay gaadhsiiyaan yaa looga golleeyahay isagana uu dacwada qaraabo badan u yeelay iyo xidhid badan marka maadaama ay sidaa tahay waxaa weeye waxaan kuu bannaynay kuwaad meherkooda siiso iyo wamaa malakad aymaanuka waxay midigtaadaba mulkisay oo muxuu ahay saraari ah oo mimaa afaa'a allaahu calayka wixii ilaahay uu kugu soo celiyey oo gaalada laga soo qabtay can tariiqi alintisaari cala alkufaari waxaa weeye waa khanaa'im marka waa afdal min allaatii yumlakna bishiraa'i waxay ka fiican yihiin kuwa oo gadasho lagu soo gatay way ka fiican yihiin marka kuwaasna way kuu bannaan yihiin oo suriyada ah wa banaati cammika adeerkaaga gabdhihiina way kuu bannaan yihiin wa banaati cammaatika eedooyinkaaga gabdhihiisa gabdhahoodana way kuu bannaan yihiin wa banaati khaalika abtigaa gabdhihiisana way kuu bannaan yihiin wa banaati khaalaatika habaryaraha gabdhahooda allaatii kuwaasoo waxaa u shardiga haajarna haajiray ay macaka adiga kula soo haajiro intay maka ka yimaadeen madiina yimid maxaa taasu waxaa weeye waa sharaf gooni ah weeye wamra'atan haweenina waan kuu bannaynay mu'minatan oo mu'minad ah in wahabad nafsaha hadday nafteeda hadiyeyso linnebiyi nabiga hadday tidhaahdo nabigiiyow nafteydaan kuu habiyey hadday tidhaha in wahabad nafsahaa tusaalixad oo xubban fillaahi wa rasuulihi oo ilaahay u dhowaanayso yay nafteeda nabiga u hibaysay waa in araada nebiyu nabigu hadduu waafaqo weeye uu doono an yastankixahaa inuu guursado oo midii nafteeda hibaysay marka haween u hibeeyey baa jira oo marka uu ka qaar ka mida ka cudur daartay khaalisatan gooni bay kugu tahay laka adiga min duuni almu'miniina inta aan soo sheegnay waxaa weeye oo macnaha dumarkaa faraha badan ama adeerkaa ha dhalo ama abtigaa ha dhalo ama eedada ha dhasho ama adugu habeeka iyo midda wax nafteeda hibaynayso khaalisatan laka adigay khaalis kugu tahay min duuni almu'miniina mu'miniinta ka soke qad calimnaa waan ogaanay maa faradnaa calayhim waxaan iyagu farad yeelnay fii aswaajihim waxay iyagu aan dumarkooda aan farad yeelnayo waxaa kiiba in afar haweena loo ogol yahay ka badanna aan loo ogolayn iyo wamaa malakat aymaanuhum waxay midigtooda ay mulkisay waxaa loo ogol yahay mu'miniinta in nafaqa iyo meher iyo shuhuud iyo caqdiga loo muxuahay lagu waajibay afar oo haweena yaa loo banneeyey iyo wixii ay soo mulkiyamiina oo iyaga ay soo helaan oo khaniimada ay ku soo helaan maxaan intaasoo dhan u yeelnay waxaa weeye likay laa yakuuna inuusan ahaanin calayka korkaaga xarajun wax xaraj iyo cidhiidha inuusan ahaanin likay laa yakuuna xaraj calayka xaraj wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday ghafuuran kii dhaafo raxiiman oo naxariis badan ayuu ahaado sidaasuu idinku fududeeyey turjii man tashaa'u minhunna wa tu'wii ilayka man tashaa halkanna waxaa ka muuqata nabiga in khiyaar loo geliyey haweenka miduu rabana inuu iska furi karo miduu rabana inuu haysan karo ilaahay wuxuu idhi turjii waad akhiraysaa man tashaa'u waxaa midii aad doonto waxaa weye khiyaar baa kuu sugnaa walaka ayuha nabiyu lkhiyaar fii an tutliqa man tashaa'u turjii inaad waxaa weeye aad furto man tashaa'u midii aad doonto oo minhunna haweenkaaga ka mida oo wa tu'wii ilayka aad adiga soo dhowaysato man tashaa'u midaad doonto wuxuu leeyahay nabiga waxaa u sugnaaday khiyaar inuu miduu rabo uu furo oo xaasaskiisa ka mida miduu rabana uu haysto waman ibtaqayta tii aad jeclaysato minman casalta waman ibtaqayta midaad jeclaysato iyo minman casalta tii aad fogayso falaa junaaxa dembi calayka korkaaga ma ahani idaa axbabta an tu'wii ilayka imra'atun minman casalta mid aad markii hore fogaysay oo min alqismati aad ka fogaysay falaa isma calayka waxba dembi laguuma haysto walaa catba canaanana ma jirto daalika kaasaa adnaa dhowaan badan an taqarra inay qabowsato acyunuhunna indhahooda oo walaa yaxzanna ayna burgin oo wayardayna ay raadi ahaadaan bimaa aataytahunna waxaad siisay kulluhunna dhammaantood marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye tuu rabana wuu furi tuu rabana wuu haysan xagga qismadana khiyaar baa la siiyey laakiin nabiga khiyaarkaa ma una qaadaninoo sida ay tahay ayuu ugu qaybin jirayoo mid walba habeenkeediiyo maalinteeda ayuu siin jiray nabigeenna wayardayna bimaa aataytahunna kulluhunna wallaahu allana yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum quluubtiinna wixii ku sugan oo xagga tacweynaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam oo min cadlin aw maylin wa min xubbin aw karaahiyatin sidaa intoo dhan ilaahay wuu og yahay marka waa liidiin fududeeyey wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday caliiman kii cilmi badan buu ahaaday waxaa weeye xaliiman oo dulqaad badan ilaahay marka intaa markuu u sheegay yaa waxaa idhi haweenkii markii la doorimaad geliyey adiga ku doortay oo kugu soo hadhay waxaa weeye kuwaa mana furi kartid waxaa weeye kuwo kalena kuma beddeli karid waa inaad iyagaa ku ekaysato ilaahay wuxuu idhi laa yaxillu kuuma bannaano laka adiga nebi maxamedow annisaa'u dumarkii min bacdu inta aan kuu soo sheegnay ka gadaal kuwo kale oo kuu bannaanood ku soo dari karto ma laha walaa an tabaddala inaad bihinna kuwa ku beddesho oo ay hadday mar sagaal ahaayeen mid intaad meesha ka bixiso beddelkeeda aad mid kale keentana oo min aswaajin dumara laguma ogola walow acjabaka tan aad keenaysa haba ku yaabgeliyo xusnuhunna quruxdooda ilaa maa shay ma ogi malakad yamiinuka midigtaada ay mulkisay wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax la arkaba raqiiban kii waardiyeynayo oo waardiyaha ka ayuu ahaaday ilaahay subxaana wa tacaalaa halkaa markaan ka baxnay yaa waxaa lainoo sheegayaa aadaabtii weliimadii haddaanan sheegaynay haddii la ducaysto guryaha sida loo soo gelayo sida wax looga cunayo sida haddana looga tegayo taasaa ilaahay noo sheegayaa subxaana wa tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi taas ayay u jeedaa marka sababu nusuulka oo aayadahanoo dhan baynu sheegaynaa sababka ugu horreey waxaa kan koobaad waxaa weeye ruwiya can anas waxaa laga wariyey ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nabigi ilaahay lamaa tasawaja markuu guursaday zaynaba binti jaxshi oo ilaahay uu u guuriyey oo aynu soo marnay awlama calayhaa weliimuu sameeyey wuu ducaystay fa daca annaasa dadkiibaa yuu u yeedhay falammaa dacimuu markay cuneen oy qadeeyeenoo quuteen soo in la iska tago oo la baxa ma ahayn jalasa daa'ifatun kooxbaa oo minhum iyaga yaa iska fadhiistay yataxaddathuuna iyagoo iska sheekaysanayo fii beyti rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay gurigiisa ku sheekaysan wa sawjatuhu xaaskiisiina muwalliyatun ay u jeedisay wajhaa ila alxaa'idi sida haweenka lagu yaqiinay jidaarka derbiga ayay u jeedisoo way xishoonaysaayo halkaasay madaxa saartay fahaquluu way cuslaadeen calaa rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay bay ku cuslaadeen qaala anas wuxuu yidhi famaa adrii ma ogi ana akhbartu inaan u sheegay annabiya ana alqowma kharajuu way baxeen ow akhbaranii wuu akhbaranii wuu ii sheegay qaala wuxuu yidhi faintaliq tag xataa waxaa weye dakhala albeyta guriga gal fadahabtu waan tegay adkhulu macahu fa alqaa wuu riday assidra asturkii yuu beynii wa beynahu ayuu muxuu ahaayey yuu asturkii ku riday wanazala alxijaabu xijaabkii baa soo degay wa wucida annaasu dadkii baa la wacdiyey bimaa wuciduu wixii lagu wacdiyey bihi ansala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ta kalena waxaa weeye qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas kaana naasun min almu'miniina yataxananuuna waxay fiirsan jireen dacaama annabiyi sala allahu caleyh wasalam fayadkhuluuna way geli jireen qabla an yudrika adacaamu cunnadii oon bislaanin ayay imaanayaanoo soo gelayaan wayaqcuduuna way fadhiisanayaan ilaa an yudraka ilaa oo ku bisnaado huma ya'kuluuna way cunayaan walaa yakhrujuuna mana baxayaan fa nasalat aaya waa dad culus waaye waxaa weye dadka xagga bulshada cilmiga bulshada waxaa dadku waa inuu dad fudud oo waxaa soomaali xataa way taqaanaa waxaa culayska inaan la culaysinoo ruuxa markii weliime iyo horay markii wax loo cuno gacmaha loo dhaqdo in lagu kala yaaco dadkii weliimadan sameeyooo xaloo dhan ku soo jeedo maantoo dhan adeegayo saasoo kale inaan haddana lasii dulfadhin ee horay looga dulkaco sunnadu waa sidaa soomaalidu way xataa way mahmaahdaay waxay yidhaahdaan waxaan ku dul saarnayno ku cuslaynayo la farag baa ka jira marka in la fududeeyaa la doonayaa waxaa weeye sababu nusuul saddexaadna waxaa weeye can caa-ishata waxaa laga wariye ana cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisii ow ina nisaa'aka dumarkaaga yadkhulu calayhinna waxaa u gelaya albaru nin wanaagsan oo mu'mina iyo walfaajiru ku faajir oo dembiilo oo munaafiqa falow amartahunna haddaad farto an yaxtajibna inay iska qariyaan fanasalad aayatu alxijaabi yaa degtoo wa idaa sa'altumuuhunna haddaad weydiisaan mataacan alaab fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaab daalikum kiinaasa adharu daahirmo badan liquluubikum wa quluubihinna kan afraadee sabab nusuulka waxaa weeye can isudiyi waxaa laga sheegay ana alfusaaq kuwa faasiqiina kaanuu waxay ahaayeen yu'duuna annisaa'a haweenka inay dhibaan idaa kharajna bileyli waa un munaafiqiintiida hadday baxaan fa idaa ra'ow almar'ata calayhaa qanaac iyada oo muxuu ahaayey oo asturan hadday arkaan oo oo xijaaban tarakuuhaa way iska dhaafi jireen wa qaaluu waxay dhaha haadihi xorra wa idaa ra'owhaa bikayri qanaac iyada oon hagoognayn hadday arkaanna qaaluu waxay idhaahdeen amatun waa addoon fa aaduuha way dhibayaan fa ansala allaahu wuxuu soo dejiyey yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika aayadahan oo dhan wakaa marka بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كوي ألي النبي سرميو لا تدخلوا هقلنا بيوت بيوت النبي نبي قريه سهقلنا إلا أن يؤذن لكم إن لا إذن إذن مؤجية لكم إذنك إلى طعام عنا إن إذنك إذنه وليما يدعى أنت لسمايا كاريا أو soo galo cunada cuna in laidinku yidhaahda ma ogiya ilaa an yu'dana lakum ilaa طacaamin madcuwiina idinkoo la idinku yeedhay ilaa طacaamin cunno hayra naadiriina inaahu aan sugaynin intuu ka bislaanayo intaad soo hormartaan meesha waa la shaqaysanayaa haweenka howl bay hayaanoo maryaha kulli iskuma dedadi karaane waxaa weeye khayra naadiriina kuwa sugayo khayrkii aad tihiin inaahu cunnada intay ka bislaanayso meesha ha ku suganee bannaanka ku maqnaada walaakin idaa duciitum haddii la idiin yeedho fadkhuluu soo gala waxaa loo waxaa fadkhuluu fa idaa tacimtum haddaad wax cuntaan ood quudataanna fantashiruu kala taga fatafaraquu ilaa duurikum guryihiinni kala aada hana muxuu ahay ku nagaanina meesha walaa musta'nisiina ha isku weheshanina lixadiisin xadiis ha isku weheshanina waxaawe khayra naadiriina walaa musta'nisiina lixadiis ay laa tadkhuluu buyuutahu muntadiriina liطacaam walaa musta'nisiina lixadiisin idinkoo isweheshanayo bacdukum libacdin inay fadhiga dheereeyaan oo ay isweheshadaan oo sheekaystaan ayaa laga nahyiyey ina daalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday yu'dii inuu dhibayo annebiya nabiguu dhibayaa haddaad sidaa yeeshaan nabiga ayuu mudaayaqaynayaa xiriiri gelinayaa wuxuu inuu wixii xaaja uu gudan lahaayoo dhan uma suuroobayso fayastaxyii minkum wuu idinka sariiganayaa wuu idinka xishoonayaa waxaa weye inuu yahay war iska baxa oo waxaa u diidaya xishood uu idinka xishoonayo inuu insiraaf idin faro wallaahu ilaahayna laa yastaxyii kama xishoonayo min alxaqi xaqa kama xishoonayo baxa ayaa laidin leeyahayoo waa ka aayaadkan aadaabta iyo xadaarada iyo horumarka muxuu ahaayey ilaahay uu subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ilaahay xaqa wuu muujinayaa imaamu lqurtubi wuxuu yidhi haadaa adabun waxaa weeye waa edbin addaba allaahu bihi huqalaa'a kuwa culus buu ilaahay ayuu edbiyey waxaa weeye fii kitaabi thaclabiy wuxuu yidhi xasbuka waxaa kugu filan min ahuqalaa'i dadka culus ana sharca lam yaxtamilhum waa xambaari waayey waidaa sa'altumuuhunna haddaad weydiisaan mataacan alaab haddaad haweenka nabiga fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaab xijaab gadaashii idaa aradtum xaajatan min aswaajihi daahiraati fadlubuuhu min waraa'i xaajizin wa xijaab daalikum kiinaasa adharu idiin daahirnimo badan liquluubikum idinka quluubtiinna iyo wa quluubihinna inaad alaabta weydiisaan iyagoo wax idin dhexeeyo daalikum adharu liquluubikum wa quluubihinna haadaa wabilaahi towfiiq